barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacaddeeda duurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha julaay waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a jabuuti xiliyadan oo kale waxaa sare u kaca isticmaalka muraayadaha indhaha wariyaha v o d jabuuti ayaa warbixin arrintaasi ku eegaya dee inta intooda indhaha caafimaad qabta inay kabada iska sii difaacaan oo maraada iska sii qaata waayo dhulkeen waa dhul kulul oo anfaga indhaha kaa tuuraya kuleelka iyo siigadii khamsiin kahayd marka inay iska sii difaacaan buu imika ahaan intuu indhaxanuunba u imanayaa isagana oo khamsiinka dabadii indhaxanuunba haddana imanaya jilaalka sidoo kale qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada bar- barata ciladsaarka gaadiidka
waa jiraan dhalinyaro annagu dee aanu tababarno oo waxa weeye gaar ahaan ugu yeedhno waa jiraan kuwo iyagu iyagoo shaqadoon ah oo marka ay soo dhammeeyaan sekatariyada shaqala'aan darteedna ugu yimaada goobaha aanu ku shaqayno ee farsamada gacanta kadibna aanu soo dhoweyno aada uga taageerno qaybta waxbarashada ah ee farsamada gacanta sidoo kale heese kala duwan ayaan idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
codkaas iyo weliba barnaamijyo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida ugu yaraan afar iyo siddeetan qof ayaa dhintay in ka badan boqol kalena way dhaawacmeen kadib markii nin dareewal ahi uu gaadhi xamuul ah dhex qaadsiiyey goob ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taalla dalka faransiiska dadka ayaa u dabaaldegayay maalinta qaranka faransiiska toban caruura ayaa ka mid ahaa dadka dhintay ninka weerarkan geystay ayaa loo aqoonsaday inuu ahaa nin haysta dhalashada dalka faransiiska asal ahaanna ka soo jeeda dalka tunisiya madaxweynaha dalka faransiiska franci olan ayaa sheegay in weerarkani uu lahaa dhammaan astaamihii weerar argagixiso
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in bulshadu wax badan ka filayso booliska obama ayaa sidaasi ka sheegay kulan bulsho oo ka dhacay washington xalay ujeeddada kulanka ayaa ahayd in laga hadlo xiisadaha maalmaha dambe ka dhashay dilka ay boolisku u geysteen dad rayid ah iyo dhacdadii ka dambeysay ee askar boolisa lagu dilay kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne badan oo gobollo kala duwan oo dalkan maraykanka ka yimid
kulan wacan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaa xiliyadan oo kale waxaa deegaanada xeebaha ka dhaca dabaylo kala duwan waxaana jira kulayl badan oo halkaas ka jira haddaba magaalada jabuuti xilligan waxaa dhallinyaradu ay aada u isticmaashaa muraayadaha indhaha iyagoo iskaga ilaalinaya cadceedda iyo dabaysha wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegaysa xanuunada dabaysha ka dhasha iyo weliba faa'iidooyinka ay muraayaduhu leeyihiin warka socota gudaha magaalada jabuuti ayaa waxay indhaha ku qabanayaan in inta badan dadku ay xiran yihiin oo kiyaale ama muraayadaha indhaha waxay u wataan sidii ay indhahooda uga difaaci lahaayeen kuleylka cadceedda iyo weliba dabaysha xagaaga oo hadda aada uga socota gudaha dalka jabuuti haddaba si aan wax uga ogaano sababta ka dhambaysa indha xanuunka faraha badan ee ka jira dalka jabuuti ayaan wax ka weydiiyey axmed cabdiraxmaan oo ah wiil dhalinyaro ah islamarkaana ka shaqeeya dhinaca caafimaadka waxa uuna ii sharaxayaa sababaha keena indha xanuunka iyo talada dadka u siin lahaa walaal horta jabuuti saad ogtahay waa wadamada xeebta east africa ugu kulul marka kuleylku ilaa afartan iyo shan ilaa afartan iyo lix u gaadhaa marka maadaama intaa gaarayo waxaad arkaysaa dhalinyar yaro ree jabuutiya oo yaryar oo muraayadi ay galaaska sita taas waxa weeyaan kulaylka ka baxaya waddanka aada u kulul ood wax eegi karaynba waqtiyada qaarka iyo t v-gan la daawanayo oo refelashonka xoog caadi filamaantii aflaanta wax la daawanayo twenty four hours indhihii way daalayaan lilmay keenayaan marka waxaa loo baahan yahay muraayadahan caadiga suuqa laga gataba inuu qofku isticmaalo markuu daawanayo uu fiirsanayo t v-ga waqtiyadan kalena antisolarka qofka inuu xidho one without degree refreshanka cadceeda ee aadka ugu dhacaya tikada ee kasoo baxaya indhaha waxba yaan indhuhu lilmay keenayaan marka cad- uu dibadda usoo baxo waxaa markay lilmo badan iyo waxbuu keenayaan marka waxa loo baahan yahay kula talin lahaa anuga dhalinyarta
ma laga yaabaa in midabada qaarkood dadka ay ay dhib ku hayaan ee indhaha haa midabada qaar waxaa ku hayo kale sida cadaanka oo kale wax cadaanka oo marku daawanayo reflection kasoo baxayo indhuhu ma qaadi karaan derbiyadoo kale kuleylkii fallaadho markay ku dhacaan cadceedu isana wuxuu soo celinayaa reflection baa kasoo baxaya marka ma qaadi karaan cadaanka oo kale u dhibaya waxaa kaloo dhacaysa maalmahan dabayshii xagaaga iyaduna waad arkaysaa iyadan waxaas leedahay taasna aad bay u jirtaayo bishan julaay waxaa dhaca khamsiin baha la dhahaa dhacaa khamsiinka aad buu dhacaa qashi in- maba socon karaysidba taa laftigeedu qofku inuu muraayadaha isticmaalo ee uu ta- digriga ayaa caadiga normalka inuu isticmaalo ayaan kula taliya sababtoo ah indhahiyo qashin fara badan baa ku dhacaya qofkii ma socon karaayo marka waxaan is- leeyahay dadka inay xidhaan iglaskan caadiga ah marka dhammaan indha xanuunka o dhan maxaa ugu sahalno ka dhakhtar ahaan aad is leedahay waa lagu daweyn karayaa dadka u sheegi karta wallaahi horta indhuhu kuwan biyaha keenaya ee mu- ee cadceadda ee karla waxay u baahan yihiin antisolar inuu qaato uu ka kalena uu markuu wax daawanayo u fiirsanayo sidan dadku maanta internet iyo waxbaa la isticmaalayaa facebook had iyo jeer 24 hours lagu jiraa taas facebook laftigiisa tii- wuxuu keenayaa in- intiifkii badnaaya indhuhu ma qaadi karayaan taas waa taa indhaha waxa inta badan lagaga hortegi karayo laakiinse hadduu qofku dee indhihiisu ama aragtidii waxaa jiraan taas dhakhtar ku tegi karaa baaritaan baa loo samayn karaa waxaa la samayn karaa digrii baa la siin karaa oo xidhan karo inta uu yahay indhi- digrigiisu n halkan waxaa la joogsto kale cali abubakar cumar oo kamid ah dhalinta reer jabuuti ee muraayadu xiran yahay Een, dabcan waxaa saameeyey kuleylka iyo dabaysha ka jira magaalada Een, sidaan arkay muraayada xiran tahay bal muraayadaha iyo xagaaga iyo dabaysha iga war da jabuuti habarta waa dadku xagaabaha hadduu soo galo waa la wada sitaaba maraadaha gebiga oo kale waa la wada sitaa aad iyo aad xoog baa loo iibsadaa way cawlanta xoog bay magaaladii noo cawlanta xoog xooga khamsiinkaaba cawlanaanaya waa xagaagii anigu wallaahi muddo laba sanaa waan sitaa marka iga hore waxaan sidanayay miraada indhaha loo qaato ee ee indha- ee- ee- maxaan ku wax lagu arko yaan sidanayay markii dambe waan ka bixi waa jabitaankaygii markii dambe waxay noqotay inaan miraada madow ay nuurka bay soo celisaba oo tii qurada ahayd aan ka baxaba oo iska daayo ee wax lagu arki jiray marka iga hore indhahayga daciif ahaaba marka taaba igu ajirtay inaan maxaan kula tacaagaan tan aan xidho madow iminka caadi waan waxu arkaa laakiin bas waxay igu haysaa inaan dhalaartoo dhan iyada sito xaragana way tahay difaacna way noqonaysaa labadii dhinac hadda weliba maraayadu waa labay kala yihiinba waa tu quruurada jirta iyo tu caaga tan quruuradaaba weliba kasii fiican yaan odhan lahaa anigu maxaan ku dhahdaa indhaha dee inta intooda indhaha caafimaad qabta inay kabada iska sii difaacaan oo maraada iska sii qaataan waayo dhulkuweyn waa dhul kulul oo anfaga indhaha kaa tuuraya kuleelka iyo siigadii khamsiinka ahayd marka inay iska sii difaacaan boo imika ahaan intuu indha xanuunba u imanayaa isagana oo khamsiinka dabadiyo indha xanuunba haddana imanaya jilaalka marka inay iska sii difaacaan oo sii indhahooga ay sii ilaashadaan baan oran lahaa anigoo dhalinyarta isaga siciid faarax v o a jabuuti
aad bay mahadsantahay sagaal siciid faarax oo warbixintaasi ku eegeysay xilliga xagaaga dabaylaha ka dhaca jabuuti iyo dhallinyarada oo aada u isticmaasho dabay ee muraayado ay aada isaga ilaaliyaan
dhalinyarada dhammaysa iskuullada sare ee magaalada laascaanood ayaa qaarkood ay bilaabaan inay tagaan goobaha gaadiidka lagu hagaajiyo si ay noloshooda u maareeyaan haddaba wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol ayaa qaar ka mida dhalinyaradaasi la sheekaystay bal cabdi samad waxaad iga warantaa xirfadan dabka maadaama aad nin dhalinyaro aada u yartahay iyo qaabka aad u baranayso iyo xilliga aad iyo waxyaabaha aad barato xirfadan waxaan u bartaa inaan ku shaqaysto dee waxaan ka- waxaan ugu shaqaystaa inaan meel haysistay inaan aan kula soo baxo beriskeyga Een, bal waxaad iga warantaa een ka waran maxaad qabataa aad- markaad dabka furfurayso ama aad gaadhiga ka shaqaynayso bal iga waran waxaan qabtaa marka hore dee gaariga shaqadiisay ku xidhan tahay iyo waxa laga qa- waxa laga shaqaynayo marka ninka gaariga leh markuu sheego waxa laga shaqaynayo ayaan dee ana een, waxaan ka qaban lahaa u diyaargaroogaa waa gartay markii ugu horreysay een, shaqadan intee in la-egba hadda tababarkeeda ku jirta aad baranaysa sideed bilood xaggaad ka bilowdayna markaa lagugu yidhi qaabkee marka hore miyaad iska joogtay bal qaabkaad shaqada u bilowday iyo sida lagugu dhiirigeliyay iga sheekee waxaan u bilaabay markii hore dee waa waa waxaa laygu baraa in dee gaariga marhoreynta testiga lagu baaro fiisyada intaasi waa waa waa horeynta gaariga mar waxa ka xun fiisyada lagu horeynayo oo laga baaraya marka labaadna dee shaqadii waxaa fiisyada hadday noqon weydo xadhi go-an baa lay raadinaya gaari loo loo- loo dhexgelaya gaariga gudihiisa madaxda iga warantaa een imsa jirta waxaan jiraa lix iyo toban hadeer marka iskuul ma dhigataana haa secondary waan dhameeyey aad secondariga dhammaysay een baad xirfadana bilowday inaad farsamada dabka aad barato haa aan farsamada dabka bartaan bilaabay ama fafoorka dhigtaan dee baran jirayba bal ka waran marka lacag ma la rawaxdayo marka hadhow shaqadu laysu yimaadee lacagaha la qaadanayo bal iga sheekee si fiican lacag fiican baan la ruuxaa marba maalinkaa dee waxa qofku soo galay ku xidhan tahayo lacag fiican baan la ruuxaa sidoo kale dhallinyaradaasi waxaa ka mida nin dhallinyaro ah oo aad u yar oo isagu wuxuu furfurayaa nooca loo yaqaana bajaajta magacaa cabsalaan baa ladhaa aniga cabsalaan cabdullahi xasan baa ladhaa cabsalaan ka waran xirfadan iyo dabkan iyo sidan aad u shaqaynayso saan u shaqeyn hadda waxaan arkaa si fiican baan arkaa anigu waxaan qabanaya hadda bajaajkan aan ka shaqeynaya dabkeeda salafka aan ku xidhaya salafka salafkaad ku xidhaysaa bal iga sheekee goormaad xirfadan bilowday inaad barato oo aad noloshaada ku maarayso hadda waxaan bilaabay muddo shan bilood ka hora muddo shan bilood ka horaan aan bilaabay aan hadda ku jiraa marka ad markii hore waxaan dee ka aaminsanaa wax adag oo aanan qaban karin aan fahmi karin laakiin intaa kadib markaa muddada shantaa bilood ka hore aan soo galay dee waxaan arkay inay wax fudud tahay qofka hadduu isku taxaluji waxaana aan u arkaa wax dee haddii dhallinyaradu baran lahayd ay kaga ma- een, ka maarmi lahayd waddamadan hadda ay u yaacayso ama ay badahan ay ku dhammaanayso waa garteen wax kale ma barataana oo aan ahayn xirfadan dabka aad haddana ku shaqaysato waxbarasho kale ma gashayna may hadda wax kale ma bartay iyadoo baan hadda bartaa ku jiraa
horey wax ma u dhigata haa waan dhigtay maxaad dhigatayna iskool baan adigu secondary baan dhameeyey markii hore hadda secondariga ma dhammaysana haa galaas fonfoorkan ka baxa waa garteen marka waxaad tihiin dhallinyaro sekandariyada soo dhammaysay haddana doonaysa inay xirfad dhanka shaqadana samaystaan bal ka waran waxyaabaha een, dhallinyaradii kale aad iskuulka ka dhammayseen sideeba idiin arkaan dee hadda dhalinyarada qaarba sibay noo arkaan qaar waxay noo arkaan inaanu wax wacan ka shaqayno qaarna waxay noo arkaan inaanu shaqo adagoo dee naftayda dhibku aanu ka shaqaynayno saasay noo arkaan dhalinyaradu qaar Een, magacaaga adoo bilaabaya bal ka waran waxaan waraysanay dhallinyaradaasi maxaad ka caawiseen idinku بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah sitaan xasan ismaaciil waxaan ku barnaa dhallinyarada qaybtan dabka gaar ahaan qaybta d c-ga marka ee, dhallinyarada waxa weeye shaqo ee, farsamo gacmeed ah ayaa laga halkan lagu baraa ee, waxa weeye waa xirfad ee fiican oo lagu shaqaysto marka waxa weeye waa wax dee aad u fiican oo waxa weeye dee dhallinyaradii bilaa bilaa camalkii iyo waxa weeye dee ay kaga ee, kaga maarmi karaan marka qaybtaas waxa weeye qaybta dabka ee d c-ga ah ee, oo lagaga shaqeeyo gaadiidka marka waxa weeye ee, saasaa hawshan tahay aanu wadnaa iminka oo aan dhallinyara wax ku barnaa Een, waxaan arkay dhallinyaro badan oo sekandariga ama iskuullada sare magaalada dhamiyo idinla jooga dhallinyaradaas bal qaabka idinku yimaadaan iyo sidaad shaqadan u fahansiisaan bal iga war haa walaalle waa sax weeye marka dhallinyaradaasi ee, waa yima- waa jiraan dhallinyaro annagu dee aanu ee, ee, tababarno oo waxa weeye een, gaar ahaan u- u- ugu yeedhno waa jiraan kuwo iyagu iyagoo shaqadoon ah oo marka ay soo dhammeeyaan sekatariyada shaqa la-aan darteed nugu yimaada goobaha aanu ku shaqayno ee farsamada gacanta kadibna aanu soo dhoweyno ee, aada uga taageerno qaybta waxbarashada een, ah ee qay- farsamada gacanta kadibna een, heer fiican ay gaadhaan waxaa jira rag fara badan oo jooga daaf- geesaha magaalada een, oo iyagu waxaweye farsamada halkan ku bartay kana qalin jabiyey idinka een, si bilaashaad ugu fidisaan inay xirfad yeeshaan dhallinyarada cid idinka idinka taageerta miyay jirtaan wallaahi hadda wax naga taageera oo waxa weeye nagu taageera hawshaa ma jirto dhallinyarada waa jirtaa hawshaasi si waxaan u barnaa een, ee, ee, bilaasha ayaan hawshaa u barnaa een, waxa weeye waa gacanqabad ee loo baahan yahay dadkaaga iyo waxa weeye ee, een, ee, ee, ummadaadaba inaad wax u faa'iidayso waxa aad taqaanee ummadda dee dheer tahay ummadda u faa'iidayso marka iyagana hawshooda sidaa weeye Een, wax dadka waxaan ugu baaqayaa een, in ay waxa weeye een, hawshaad waxa weye ka qayb qaataan dhallinyaradooda ku booriyaan een, waxa weeye keenahan goobaha farsamada gacanta ee wax lagu baranayo meesha ay qofka dhallinyarada ay ku fakeri lahaa wax dee een, rajadiisa iyo mustaqbalkiisa aan dan u ahayn aad buu mahadsan yahay kaasi waxaa wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol oo la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada dhammaysata dugsiyada sare ee ka shaqeeya goobaha lagu barto farsamada gaadiidka iyo s- iyo weliba qaar ka mid a macalimiinta goobtaas ku sugan ee tababarka siisa dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta haatanna dhinacii sugaanta ayaan jaleeci doonaa waxaa idinku soo maqan heesta dhambaal ee ay ku luuqayso fanaanada sahra halgan
dhibta anoo
sakudaafay way ayaamuhu ku dhige
heestaas sahre halgan haddaynu intaas kaga nimaadno xuseena waxay tidhi anigana hee ee, dhibta dhib dhib dhibtaanoo kula wadaaga Haye.
dhaliishii weliba eedahaaga dheeftana gaar ku aata heestaasi waa hees aada xigmad badan ku fadhida aad iyo aad haddana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed xus ismaan oo inala socodsiiya
haddii ay dhegaystayaal aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha madaxweynaha xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fifa gianni infantino ayaa la sheegayaa in ay su'aalo weydiin doonaan guddiga anshaxa ee fifa waxaa lagu eedeeyey inuu jebiyey shuruucda qaarkeed ee fifa islamar ahaantaasina ay guddigu weydiin doonaan su'aalo khuseeya shuruucda u degsan fifa iyo waxyaabaha lagu eedeynayo inuu sameeyey b b c sports ayaa waxa ay ogaatay in infantino uu la kulmi doono robert torres oo xubin ka ah guddiga anshaxa ee fifa waraysiga oo sida la filayo jimcaha maanta ka dhici doona magaalada zurikh ee dalka switzerland ayaa qayb ka ah baaritaanno horodhaca oo lagu samayn doono infantino marka marxaladahan oo kale infantino uu gudaha u galo waxaa laga yaabaa in booska hadda ee madaxweynenimada fifa laga ganaaxo muddo sagaashan cisho ah ciidamaha loo jeedinayo waxaa ka mid ah in diyaarad gaar ah uu u qaatay dalalka ruushka iyo qatar oo iyagu martigelinaya koobka adduunka sannadka iyo sannadka kuwaas oo u soo diray dalalkaas diyaaradahaasi qaaska ahi taasoo ka baxsan shuruucda fifa u degsan eventino ayaa guddoominimada xiriirka kubadda cagta caalamka ee fifa loo doortay bishii februari kadib markii uu bedelay seb blatter oo muddo sannada ah hayay xilkaasi kaasoo isaguna lagu helay fadeexad la xidhiirta wax isdabamarin iyo musuqmaasuq sababtayna inuu xilka isaga tago antoni coint tobaraha cusub ee kooxda kubadda cagta chels ayaa waxa uu sheegay inuu yahay harqaanle islamar ahaantaasina samayn doona dareeska ugu wanaagsan ee chelsea ay ku aadi karto sannadka soo socda champions leaguega ay uga mid noqon doonto isagoo ula jeedo inay doonayaan inay horyaalka kaalmo wanaagsan ka galaan dibna ugu soo laabtaan siday ahayd chelsea waxa uu xaqiijiyey sidoo kale in john terry uu noqon doono kabtanka kooxda kubadda cagta chels kadib markii qandaraas cusub john terry ay kooxda kubadda cagta chelsea la saxiixatay bishii may paul pogba oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta manchester united ee dalka ingiriiska iyadoo ay soo baxayaan warar laysla dhex marayo in paul bogba uu ka tagayo kooxda kubadda cagta yuventus oo ay si weyn u danaynayaan kooxo ay ka midkan yihiin manchester united iyo real madrid ee dalalka spain iyo ingiriiska ayaa bogba waxa uu diiday in uu mustaqbalkiisa ka saaro inuusan ku laaban doonin naadiga manchester united isagoo sheegay in united ay tahay qoyskiisii koowaad united ayaa bogba sanadka iska iibiso ay ka iibisay naadiga yuventus waxaana la sheegayaa hadda inay aad u doonayso inay ciyaaryahankaasi la soo wareegto kadib markii uu ku najaxay naadiga kubadda cagta yuventus waxaana ay ku doonaysaa sida wararka laysla dhex marayo ay sheegayaan milyan oo lacagta dollarka maraykanka ah naadiga kubadda cagta yuventusna waxa ay heshiis la gaartay ciyaaryahan gonzalo iguayin yuventus ayaa la sheegayaa in heshiis gaaraya milyan oo yuuro sanadkii uu ka qaadan doono naadiga kubadda cagta yuventus ciyaaryahanka gonzalo iguayin islamar ahaantaasi la dhamaystiray heshiiskaasi ay labada kooxood napoli iyo yuventus ay ku kala saxiixanayaan yuventus waxay la gaartay gonzalo iguahin qandaraas gaaraya afar sannadood wakiilka arda turan ee naadiga kubadda cagta barcelona u ciyaara ayaa waxa uu sheegay in arda turan uu ku faraxsan yahay naadiga kubadda cagta barcelona uusan meelna uga tagi doonin kadib markii arda turan ee waddanka turkiga u dhashay ay kooxo dhowrahay oo dalalka yurub ka dhisan ay si weyn u danaynayeen waxaa ka mid ahaa kooxaha chelsea arsenal waxaana sidoo kale kooxda yuventus ay ahayd mid xiise gaara u haysa arda turan arda turan oo sagaalbaatan jir ah ayaa waxa uu markii naadiga catalanka ka dhisan uu u wareegay uu ahaa mid dagaal ugu jiray sidii uu ugu heli lahaa boos rasmiga naadiga kubadda cagta ee barcelona arda turan ayaa waxa uu dhaliyey laba gool xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey kamnu sidaas oo ay tahayna ciyaaryahankii hore ee naadiga atletico madrid waxa uu kooxda barcelona kula guulaystay oo laba koob oo muhiim oo ay kala yihiin la liigaha dalka spain iyo kooba delarey dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan xuseen waxaa noo soo wadaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan samatar way badan yihiin hesiisiyo taybaad soo xushay maanta hees jacayl deegaan lagu matelayo waa tahay waa guban maruun baan gubanka heli midaan gacalo idhaahdo gambana anigu xidhin marka xasan aadan wuxuu ka hadlayaa hadeer waxyaaba badan buu hadeer tusaale ahaan anoo geelayaga dhex jooga anoo macnaa wuxuu ka hadlayaa environment isagoo ama deegaan isagoo geeliisii iskala jooga iso- dhul gubana waxyaaba badan buu isu dhinac dhigaya dhinaca kalena wuxuu doonaya inuu tusaale ka bixiyo inantii uu jeclaa anoo gela ee, marka heestaas guban iyo dhegeystayaasha kale soo Waata.
qabanayna.
hanihukumo bimaayo kaygii miyuu habsaamay hanigu kuumoobi maayo marunbaan marunbaan kuman ka heligo midaan gaca oo yidhaahdo dambana aan igu xidhaynin kumaytaan hooyadeedo kayaaskana ugu wanaagsan marunbaan marunbaan kuman ka heligo midaan gaca oo yidhaahdo dambana aan igu xidhaynin kumaytaan hooyadeedo kayaaskana ugu wanaagsan
karoodyanoo dhex jooga anuu geelayaga rogay waxaa dee bannaankii ka hadlaya anuu geelayga iskala jooguley xuseno ismaaciil damalaha fanaan baad isku beddelaysaa iskuma wanaagsanin xagga ah waa tahay een, heeskaasi guban ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii dhallinyarada maanta halkaad nagala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo anoo gelayaga rogaaya jacaylku hasuurigaado anoo gabanoo caruura anoon garanaynin xaajo haddii karta laygu moosay garoodii anoo dhex jooga anoo gelayaga rogaaya jacaylku hasuurigaado anoo gabanoo caruura anoon garanaynin xaajo haddii garta laygu muusay haddaan gocallaa xanuunka anigu guumoobi maayo haddaan gocallaa xanuunka anigu guumoobi maayo marunbaan marunbaan kuban ka helino midaan gaca oo yidhaahdo gambana aan igu xidhayn hubay jacay hooyadeedo degankana ugu wanaagsan marunbaan marunbaan kuban ka helino midaan gaca oo yidhaahdo gambana aan igu xidhayn
This program has come to you from the Voice of America, Washington.